kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysataay waa mar kale iyo barnaamijkeeni xa iyo xogta madasha sigistii barnaamijkan maanta waxaa martiina ugu ah wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee maamulka khaatuma isteed mudane axmed maxamed xasan axmed gacma yare oo ku sugan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ugu horeyn maxaa wasiir kusoo dhawow madasha sigistii iyo bulshada soomaaliyeed oo ah madasha ugu weyn ee baraha ummadda soomaaliyeed ee qurba joogta ah ay in inta badan aarahdooda iyo wacyiga dalka soomaaliyeed guud ahaan ay ku qaadaa dhigaan bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan idin salaamayaa dadka ka shaqeynaya ku hawlan madasha lixdanka lagu magacaabay intaad dhegaysata iyo intaad warka utelisaanba waan salaamayaa noocyada ad kala tihiin iyo qaybahaad bulshada kaga kala jirtaan iyo fikradaha ad kala qabtaan intaba aadna waan idinku mahadinayaa fursaddan inaad isiisaan oo kollay inta uun aan ogahay waxa aad i weydiisaan aan isleeyahay aada uga jawaabtid sida uun ugu habboon ee aan garashadayda dhaafsiisnayn waad mahadsantihin aad iyo aad baad mahadsan tahay adaa mudan sacadka wasiir dabcan wasiir haatan waxaa kusugan tahay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dhawaan waxaad ka sintay deegaanada khatuma state bal marka ugu horeysa waxaad war naga siisaa xaalada magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyeed ee haatan aad joogto
magaalada muqdisho aan ku suganahay toddoba maalmood runtii waxaan odhan karaa magaalo shan iyo labaatan sanadood burbursanayd waktiganna ay soo ifayso bilicdeedii oo muuqaal wanaagsani uu ka muuqdo shacabka ku dhaqanina uu horay u socdo ka bogsoonayo dhibaatooyinkii iyo khalkhalkii iyo dagaaladii ahliga ahaa waa meel runtii rajo wanaagsani ka muuqato soomaalinimadana qof walba uu ku qabwen yahay oo uu rabo aad iyo aad bay ii raali gelisay aragtidan hadda aan muqdisho arkay anigoo xusuusan muddadii dagaaladu dhaceen koob iyo sagaashankii intii ka dambeysay inaan saddex jeer magaaladan muqdisho arkay markanina ay tahay markii ay iguna muuqaalka wanaagsanayd dadkeeduna ay ugu diilo wanaagsanaayeen
waa tahay dhanka siyaasadda intayna ka bixin magaalada muqdisho waxaa jira arrimo siyaasadeed oo xawli ah oo ka soconay dhinac waxaa ka soconayay dhammaan beesha caalamku waxay riixaysay barnaamijkii ahaa aragtida ama new dealka kaasoo ay lagu waday in loo shacabka soomaaliyeed la wadaajiyo deeqaha wax adduunku uu bixiyo lana gaadhsiiyo labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho guud oo dalka ka dhacda dabcan anagoo hore og inay fashilantay tii hal qof iyo hal cod ahayd laakiin siyaabooyin kala socdeen haatan waxaa soconaya mooshin ka dhan ah madaxweynaha soomaaliya oo maanta la sheegay in maxkamadda dastuuriga loo gudbiyey waa sidee xaalada siyaasadeed ee magaaladu maadaama aad adiguna dabcan siyaasiyiinta soomaaliyeed kamid tahay magaaladiina kusugan tahay wallahi anigu tilmaan uun kooban haddaan ka bixiyo ismarwaaga siyaasadeed ee haddeer muqdisho ka taagan waa mid asalkiisu uu yahay dastuurka oo la odhan karo dawladda haddeer jirtaa wakti may gelin inay dastuurka fasirto qodob qodob u sharaxdo waxaan afgaalaadka reformka lagu yidhahdo ay ku samayso dadka soomaaliyeedna ay ku soo celiso oo codbixin guud ama referendum waxa la yidhahdo looga qaado sidaa daraaddeed qodobkii loo dhaqaaqaaba wuxuu noqonayaa mid fasirkiisa la isku qabto waxa uun haddeer ugu dambeysay xiisadan odhanaysa mooshin baanu madaxweynaha ka keenay madaxweynihiina kuwiisa soo taagay baarlamaanka waan kala diraya aniga oo u cuskanaya qodob dastuurka ku jira oo odhanaya wixii dastuurkan laga waayo kii lixdankiibaa loogu noqonaya labadaa wixii kala saari lahaa oo ah maxkamad dastuuri ahna aanay dhisnaynba sidaa daraaddeed ma muuqato isfaham iyo isu soo dhowaansho arrintaas soo afjaraya waxaad ka moodaa in guddoomiyihii baarlamaanku uu dhinac iska dhigay mooshinka madaxweynaha oo si sharci darro ah hadda lagu fasirayo marka ishaysigii isfiirsigii wuu jiraa inta laga helayo marjic loo noqdayo maxkamad dastuuri ah arrimahaasi way iska soo noqnoqonayaan inta dastuurka laga sharxayana arrimahaas isqabadada ahay way iska jirayaan waktiga halay ma badna duniduna waxay isku waafaqsan tahay in aan wax wakti kororsiimaa loogu darin xukuumadan hadda ee uu madaxweyne mudan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka yahay marka arrimahaasu waa kuwo caqabad ku noqonaya hawlihii ama adeegii bulshada iyo sidii dalkan wax badan looga qaban kari lahaa oo fursado badan luminaysa si kastaba ha ahaatee waxaanu tilmaamaya shacabka maanta halkan caasimada ku noole wax badan iskagama tiriyaan dawladba waa dad sidooda u ijtihaadaya nabadgelyada iyagu ka shaqaynaya xaafad walba isxilqaan ka muuqdo dhismo iyo dadaal iyo dadka la haya oo wax dhisayaa ka muuqdaan intaas uun baan kusoo koobi karaa laakiin arrinta siyaasadeed waa mid iska baaxaadegaysa ilaa inta teerankani uu dhammaanayo oo ah laba iyo tobanka bilood oo soo socota waad mahadsantihin waa tahay waa tahay saad wasiir intaadina kaga baxno arrimaha xamar iyo siyaasadda kulul ee haatan ka jirta dabcan waxaa tahay wasiirka warfaafinta isgaadhsiinta iyo wacyigelinta ee maamulka khaatumo muddo sanad ah oo ba afar maalmood maanta idii dheer tahay maamulkiina muddadaas sanadka ah dadku waxay isweydiinayaan wixii u qabsoomay oo ay ku jirto arrimihii masiiriga ahay aad ballan qaadeen oo dabcan dad badan u arkaan inaydan waxba ka qabanin waa maxay haatan waxyaalaha aad ku tala jirtaan inaad qabataan kadib sanad aad jirteen waxaan u malaynayaa weliyow fal dhamaystiran ilaahay baa laga helaa haddaan ku idhaahdo boqol kiiba boqol dadka iyagu waxa ay naga rabeen oo reer khaatumo ahi way naga wada heleen sax ma aha haddaan ku idhaahdo waanu dayacnay oo dadku waxay naga doonayeen maanu qabanna sax ma aha waxaanu qabanay wixii ugu muhiimsanaa oo aanu qoraxda u taagnayn oo shacabka reer khaatumo oo aan si gaara uga ammaaniyo mahad celinayo madashan aan warbixintan ka jeedinayo oo ah dadka dhexda u xidhay in aan soomaaliya la kala goyn shilinkooda ku bixiya dhiigooda u hura waktigooda geliya dadaalka ugu badan ee aanu wada qabanay haddaan nahay dadka reer khaatumo waa in aanu riyadii ahayd dalka soomaaliya in la kala googoosto in aanu waktigeegi gelinayn wiilasheedii u dhinteen wixii aanu dhaqaale haysanay ku bixinay taasi waa taa hay-ada dastuuriyaa jira reform dastuur lagu sameeyey baa jira golayaal sharci ah baa jira wasaarado shaqeeyaa jira si toosa ugu xidhan dawladooda dhexe haddeer aan caasimadii soomaaliya joogo anigoo ah wasiir ka socda maamulka khaatuma state of soomaaliya marka qofku wuu tegi karaa hawshaas oo sidaa aan ka rabay sidii aan u rabay umay noqon wuuna odhan karaa qofku intii aan rabay maamulkaas wuu qabtay marka fal dhamaystir ilaah baa laga helay anna waxaanu is leenahay wixii dadkiinu idiin idmadeen wixii ugu habboonaa iyo sidii dadaalkiinu ugu suurtagalsanaa baad u hayseen amaanadaa una gudanayseen waad mahadsan tahay saleban
waa tahay wasiir haatan magaalada balli cad waxaa ka socda shir weyne dabcan shirar badanna horey waa loo galay dadku inta badan waxay isweydiinayaan iyadoo la garanayo waxa khaatumo ka maqan iyo waxa ay doonayso iyo waxa dadku ka sugayo oo iska cad inaad inta badan aad juhdigiina ku bixisaan shirar iyo kulamo isdaba jooga waa maxay shirkan muxuu soo kordhinayaa shirkan haatan aad ballicad ku qabateen muxuuse kaga duwan yahay shirarkii hore aad qaban jirteen wallahi horta waa su-aal wanaagsan laakiin weliya waan ku soxo marka hore shirka haddeer balli cad ka socdaa ma aha shir weyne waa shir ay ku kulmayeen golayaasha maamulka khaatuma state of soomaaliya golaha xukuumadda oo uu hogaaminayo madaxweyne brofesor cali khalis galeed golaha sare ee dhaqanka oo uu guddoomiye u yahay garaadka guud ee deegaanada khaatumo garaad jaamac garaad cali golaha baarlamaanka oo uu guddoomiye u yahay doctor maxamuud sheekh cumar horta golayaasha meesha isku arkaya waa kuwa ma aha haddeer waktigan waxa ballicad ka socdaa shirweyne dadku talada way iskula soo noqdaan hawlo la qaybsaday baa natiijadooda laisu soo celiyaa waxaa hadda kulmaya waa golayaasha mana garanayo wax su-aal gelin karaa in dadka reer khaartumo ay talooyinkooda u shirbadsadaan waxay dhibaato kala ka haysataa dadkii deriska ahaa kuwii doonayay inay soomaali ka go-aan ee ku hanyaraaday soomaalinimadoodii iyo cirqigoodii dhalashay soomaalinimo dhibaato badan baa naga haysata iyo duulaan joogta ah oo aan nasasho lahayn annagoo arkayna oo ka dubnaxayna dhibaatooyinka deegaanadooda haysta aada iyo aad baan soomaalina uga codsan lahaa in la xasuusnaado dhibaatada deegaan abaareed xaaluf ee dariya guri ay ku sugan yihiin laga bilaabo deegaanka ceelaf weyn iyo ilaa saylac waxaan u malaynayaa meel maanta ka dhibaato badan oo biyaha nolosha aasaasiga u ah magaalada hargeysa ee caasimada labaad ee soomaaliya oo haddeer beel gaar ay leedahay gaar baanuba u goosanay waxaan u malinayaa foostada biyahay maanta inay sideed doolar tahay ma jirto deegaan soomaaliyeed oo kale oo halkaa ay noloshu ka gaadhsiisan tahay dadkaa ilaahay baanu u baryaynaa annagana dhib badan baa naga haysta duulaan joogta ah oo ay ku hayaan dadkayga iyo dalkaygiiba marka dadkaygu inay talada badsadaan mar walba waxay ku xidhan tahay dhibaatada derisyada naga haysta derisyada naga haysta oo ay si wada jira mar walba u maamulayaan in deegaankan lagu lagu soo duulo dhulka laga qaado dadka la barakibiyo la dilo xorriyadahoodii aasaasiga ahaa wax la yeelo marka talabadsigeegu ma aha mid soomaali dib ugu filan ee waa mid soomaali dheef ugu filan oo mudan soomaali oo dhan iyo intiina haatan noloshaa ku kulansan oo aan filayo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay dadkii ka hijrooday ee banaanada u dagaagay inaad ka mid tihiin waxaan jeclaan lahaa dhibaatooyinkaas dadkaana in looga duceeyo kulamada reer khaatumana aan wax shara laga filan wax wanaagsan oo ummadda soomaliyeed waxtara mooyaane
watay watay wasiir waxaa jira saad sheegtay shirkaas waa shir talabadsiya waa dabcan saad u dhigtay oo golayaashii ah dabcan adigu golayaasha ay arrintaasi khusaysaad ka mid tahay warar kutri kuteenana waxay sheegayeen inaad adigu shirkaas axmed ahaan aad daba martay arrintaa iyada ka war arrintaasi arrin wax ka jiraan maaha anigu waxaan ka mid ahay maamulka khaatumo golayaashiisa golaha xukuumaddan ka mid ahay sida aad haddeer waraysigan iga qaadaysana wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta iyo wacyigelinta iyo khaatumaan ahay mas-uul soomaaliyeed baan ahay waxaan kaga imi xukuumadaydii fasax wakti kooban ah hawladana khaasa aan caasimada u imi marnaba meel kastoo aan joogiyo mar kastana mas-uuliyadda aan u magacaabanayn dadka reer khaatumo u hayaana ma aha mid daqiiqad iga hadhaysa mabda-anina waa mabda-an anigu ku shaqaynayo anaa raba anigaa ku qanacsan anigaa baroog ku ah inaan soomaalina ahay reer khaatumana ahay shaqadaydana waan wadanayaa waana sii shaqaynayaa waxaan waraysigii kan ka horreeyey ku bixiyey inaan isu haysto xaraf ka mid a xarfaha khaatumo waan soo bilaabay maalin iyo mar aan ka leexday ama ka jeestay ama wax ii bedeli karaa aan arkayaana ma jirto khaatumaan ahay mas-uul khaatumaan ahay waxa aan ku xejin karaa waa mas-uul soomaaliyeed inaan ahay taas warkeeda intaasuu ku egaya waa hadal aan waxba ka jirin golayaashayda iyo mas-uuliyiintayduna madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweyne ku-ku-xigeenka ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka ku xigo fasax sharciga oo aan isla ognahay ayaan kaga soo tagay arday kuna noqon doonaa insha allahu tacala
waa tahay saacad wasiir arrinna arrimaha kale ee haatan isweydiinta mudan dabcanna aada iyo aad loo hadalhayo waxa weeye shirka balicad amnigiisa ayay dadku inta badan concern ah ama ay walaac ka qabaan dabcan warar horudhaca waxay sheegayaan horeyna kuwo loo ogaa u jireen in dhaqdhaqaaq ciidamada somaliland ka wadaan deegaanada ku hareereysan saaxiibada ilaa balicad ee koonfurta gobolka sool horeyna ay u joogeen deegaanka dabataag caawana wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dhaqdhaqaaqaas uu sii xoogoobay ka xukuumad ahaan ma haysataan ammaankii ama awooddii aad ku wajihi lahaydeen arrintaas iyo dhaqdhaqaaqaas nimankaasi ay wadaan wallahi horta weliyo soomaalidu waxay ku mahmaadaa gacanay waa nin la ugo-do dadka reer khaatumo dhulkoodana iyagaa iskale taladoodana iyagaa iskale wixii un lala soo aado ama lala soo aadi jirayna waa indhala-aan tani ma noqon doonto mid aan laga tabaabulshaysan ma noqon doonto mid wada tashiga halkaa golayaashu u fadhiyaan dhaqan iyo siyaasad iyo sharci dejin intaba dadka halkaa fadhiyaa baylaha kuma fadhiyaan mana mahadinayaan cid kasta oo hunguraysa inay taladooda iyo kulankooda wax yeesho horeyba waa loo weerari jiray deegaanku waa deegaanka aada arkaysaan dadka halkaa fadhiyaana taala-aan iyo difaac la-aan midna uma fadhiyaan kaba hor dhacayo saasaanu samaynaynaa hanjabaadina mid waxba ku filan maaha laakiin riyadaa ay ku jiraan maamulkaa hargeysa iyo wiilasha ay maalin walba dabka ku shubayaan ma noqon doonto mid iyagana wax tarta annagana waxna yeesha arrintaa intaa arintaa uma dhaafi karo waktigan
waa tahay saacad wasiir gabagabadii waraysiga iyo iyo xaashiga xogta madasha sigisti dabcan waxaan jeclahay su-aasheeda ugu dambaysaa inay ahaato ama ay noqoto waxaa jira dhawaan madaxweynuhu uu la yeeshay dad kasoo jeeda deegaanada u s b laisku odhan jiray ama dadka u s b laisku odhan jiray haatan dhaqdhaqaaqyo kale ayaa xamar laga soo sheegaya oo u s b iyo mar kale in dib loo abaabulaa adigu cid mas-uuliyiina oo ka tirsan u s b horay ma u aragtay mase ku qorshaysan tahay haatan inaad aragto haddaad arki horta intii aadan odhan ma aragtay ma kamid tahay inaad istidhaahdaa ka wacnaan lahayd ha u s b baan kamid ahay u s b maaha wax hadda la dhisay waa wax soo jiray waa beelaha waqooyiga soomaaliya degan hal beel mooyaane afarta beelood ee kale waa waxay ku midaysan yihiin oo ay ku xaqiijinayaan dadkan la xuduudkii ingiriisku uu gumaysan jiray oo marka horeba laba qaybood kala ahaa waxaan jeclaan lahaa dadka madasha jooga oo kolle xogahooduna kala duwan yihiin aragtiyahooda iyo qabkooda iyo soomaalinimadooda iyo waxba ay kala duwan yihiin inaan u caddeeyo deegaanada waqooyiga soomaaliya marka la yidhaahdo ninkii uu ingiriisku gumaysan jiray laba nooc bay kala yihiin nooc waxaa la yidhahdaa british somaliland protectorate oo waa dadkii magan galay ingiriiska iyo boqortooyadii dalka kusoo duushay dadna waxaa la yidhaahdaa dhulkooda british somaliland occupation waa dadkii la dagaalamay koob iyo labaatanka sanadoo kabacdi uu qabsaday marka deegaanada khaatumo marka koowaadba protection may ahayn heshiisna lamay gelin manay magan gelin gumaysiga ingiriiska deegaanada kale waxaa la yidhahdaa british somaliland protectorate waa dadkii magan galay ee iyagu isu dhiibay beelahan afartaa marka waa arrin lagu xaqiijinayo dadkan la dhulkii ingiriiska gumaysan jiray baanu goosanay oo riyadaa ku jira in loo xaqiijiyo dhulka inta badan dadka degan inaanay raalli ka ahayn in ay soomaali ka go-aan oo ay iyagu soomaali yihiin oo ay kaga dhul badan yihiin taladaasna beele ay gaar wadato aanay ku waafaqsanayn marnaba aanay dhici doonin geyiga soomaaliyeed in la kala gooyo arrintaa intaa u dhaasmaa u s b na waa jiraysaa horeyna waa u jiri jirtay soomaalina u s b nimay wax kula qaybsanaysaa midnimada soomaaliyana u s b nimay ku difaacaysaa aada iyo aad baad umahadsan tahay kaasu wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaadhsiinta iyo wacyigelinta ee maamulka khaatuma isteed mudane axmed maxamed xasan axmed gacmo yare oo khadka telefoonka ee madasha sixt iyo barnaamijka xaashiya xogta noogu warramayey isagoo ku sugan magaalada muqdisho ee dalka aad baan soomaaliya idiin mahadinaya